bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka habeenimo idaacaddaysanay caawa aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ganacsatada waradada ah ee magaalada jowhar oo ka hadlay sida noloshooda uga maarayaan ganacsigaasi culamaa u diinka magaalada jowhar uu shaaciyey saamaynta ka dhalan karta xuquuqa dadka qaba cudurrada faafa ganacsatada gobolka shabeellaha dhexe oo walaac ka muujiyey waddada isku xirta magaalooyinka jowhar iyo muqdisho dhakhaatiirta magaalada jowhar oo ka digay halista uu leeyahay cudurka duumada xubinta sarifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah ururka midooda afrika oo helay malaayiin dhibcood oo ah talaalka xanuunka covid sagaal iyo toban iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda malaabi oo u geeriyooday xanuunka covid sagaal iyo toban
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa shaacisay in caabuqsidaha koronafirus sidoo kalena loo yaqaano covid tobanisagaal uu yahay khatar caafimaad oo caalami ah koronafirus waa fayrus ku dhaca neefmareenka kaasoo si fudud ugu gudbi kara xiriirka dhow qaad tallaabooyinka soo socda maalin walba si aad isaga ilaaliso faafitaanka dhammaan cudurrada ku dhaca neefmareenka ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo mar kasta ku dabool afka iyo sankaba tiish marka aad qufacayso iyo marka aad hindhisayso ku rid tiishka weelka qashinka oo xidhan iskana dhaq gacmahaaga ha taaban indhahaaga sankaaga iyo afkaagaba si joogtaa u nadiifi oogooyinka inta badan la taabto ka fogow inaad xidhiir dhow la yeelato dadka xanuunsan joog gurigaaga haddii uu cudurka kugu dhaco la soco inaad leedahay calaamadahan sida qandho qufac iyo neefsiga oo adkaada haddii aad isku aragta astaamahan caafimaad raadsa kaalmo caafimaad oo degdeg ah xusuusnow qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa yareynta halista qaadista xanuunka koronafirus xogtan waxaa idiin soo gudbinaysa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal inta aad maqasheen waxaa ay ahaayeen qodobada ugu darkaroonaa warka habeennimo idaacaddiisna ay iminka u diyaargarooba qodobadii oo faahfaahsan ganacsatada waradada ah ee magaalada jowhar ayaa ka hadlay sida noloshooda uga maarayaan ganacsigaasi magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle waxaa ku soo kordhaya goobaha lagu iibiyo ganacsiga yaryar ee loo yaqaano warato kuwaasi oo ay ka ganacsadaan dhallinyaro cabduqaadir maxamed oo la hadlay idaacadda isnaay ayaa sheegay in ganacsigan uu yimid kadib markii ay soo wajahdo shaqo la'aan balse hadda uu ka maarayo nolosha qoyskiisa meeshaan muddo laba biloodaan jooga awal ma aqoon waxaan laakiin marna waan bilaabay magaalahan baadmuudada iyo shaqa la'aanteeda badatay kaambadaasa iibiya iyo barfuunahaas kalata inda shareerka iyo iyo boortkiyaabaas iyo kareenadan iyo bitiridan iyo tooshkan iyo soolradan iyo cijijarkan iyo xerikahan dharka iyo qofilidan iyo waxaana iibiya waan iskaga qanacsanahay intaan qof bilaadan shaxaadii wax weydiin lahay waa iskaga qanacsanahay magaaladan soo iibsadaa magaalada saartaa aniga tan hadda camal u arkaaba waana iska fududaynaya ilaahi hadduu yidhaa suuqa doo is furo waa la ciimo dantaa hadda hoos u dhacay ganacsaca u baaqayaa badeecada inay raqiis ka dhigaan marka ayka inay nolol maalmeedkaani ay ku xisatamaano dad ayuka ka liid inay jiraan waddanka ay ku nool yihiin dhinaca kale cabdiraxmaan macalinyarow oo ku ganacsado waddada aado carwo istaag ayaa sheegay in ganacsigan uu ku dhiirigeliyey waalidkiisa islamarkaana uu ka shaqeeyo muddo dheer waxa uuna ka daberaa nolosha qoyskiisa ganacsadane wadadaan gasho carwi istaag waan xaan iibiyaa suumanka iyo shoobin shoobin nalalkan oo soorar ku shaqeeyo waxyaaba elektroniga ookiyaalaha kuufiyaalka shoobin ayuu nocaan iibiyaa ganacsigan adig muddo waxaan ku dhex jiraa shan sana ah mid waalidiinteeda ay u gacan qabteen oo ay u dhiirgeliyeen waalidiinteeda lasoo shaqayn jira laakiin hadda iskayga u shaqaystaa wallahi farqi aad iyo aad weyn oo u dhexeeyo marka hor waxyaraan ku bilaabay haddana waxaan dareemaya inuu sii kobcooyo nolosheedu waa ka maaraystaa guri ijaarkiisa wax walba waa ka dhiibaa koronto biyo alaabna waa ku soo qaataa miskiin waxaa kusoo darsada alaabteedana waxaan dareemaya inay sii kobcoyso ugu dambayn cabdiraxmaan ayaa ganacsatada gobolka shabeellaha dhexe ugu baaqay inay taageero u muujiyaan dadka beeralayda ah ee uu wax soo saarkoodu saamaynta ku yeeshay ayaxa iyo fatahadaha webiga shabeelle laakiin hadda waayahan dambo waa xoogaa waase hoos uu sii dhacay hadda inkastoo suuqin xoogaa yar dadkii tuulooyinka naga soo galayay wax naga gadanayay oo ayaxii iyo wixii saamaynaya ku yeeshteen iyo fatahadihii baaqan jeedina waxay tahay dadkan oo ganacsatada ah iyo dadka beeralayda kulli waa isku wada xiran yihiin kulli waa isku wada baahannahay dadkan beeralayda in loo gurmado oo anigana wax naga gada lahaa eygana tabaryaraan nahay reer tabareedaan nahay waa isku wada noolnahay kulligeenna waxaan baaqoo diri lahaa dadkaas in gurmud loo geysto marba marka ka dambayso dhallinyarada ku nool gobolka shabeellaha dhexe ayaa la imaanayo halabuuro kala duwan taasi ay ugu gol leeyihiin in ay ku filnaadaan maaraynta qoyskooda culimaagudiinka magaalada jowbhar ayaa shaaciyey saamaynta ka dhalan karta faquuqa dadka qaba cudurrada faafa waatan maryamo sheekh cabdi oo noo soo koobaysa dad badan ayaa lagu fogeeyaa cudurro ku dhacay awgeed iyadoo la heli karo dawooyinka cudurradaasi waxaana jirta inaan si wanaagsan loola dhaqmin dadka qaarkood ee ku dhacaan cudurrada la kala qaado inkastoo ay jiraan dawooyin ay tahay in ay qaataan haddii uu qofka awood u leeyahay haddaba sheekh cabdinuur jimcaale ayaan hordhigay diinta islaamka waxa ay ka qabto in qof lagu faquuqo cudur ku dhacay qofka muslimka ah in qof uu ka faano sharci islaamka waa mamnuuc rabbi subxaana watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa yasar qowmun min qowmin casaa an yakuunuu khayran minhum walaa nisaaun min nisaain casaa an yakuuna khayran minhuna walaa talmisuu anfusakum walaa tanaabasuu bilalqaab bisa lismi lfusuuqu bacda aliimaan waman lam yatuba fa ulaaika hum daalimuun وqال رسول صلى اه سلم في xadيiث الqدسي mن lم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نcمائي فليخرج من تحت سماءi وليعبد ربna غyري marka saad fahamsan tihiin ilaah subxaanaه wataعala wuxuu leeyahay dadka ilahay rasuulkiis rumeeyano yuusan faani manaysan qoom yaysan ka faanin qoom kale waxaa laga yaabaa in qoomka uu ka faanayo maaragtay ay ka khayr badan yihiin marka sidaa darteeda waa mamnuuc sharci islaamka ha ahaato cudur ha ahaado barnaamijyo kale ha ahaado oo qofku lagu takoorayo oo maarata lagu faanayo mamnuuc waa lama ogolo sidaas oo kale ilaah subxaana wa tacala wuxuu leeyahay man lam yarda biqadaa'i qofkaana raalli ku noqon waa xadiisul qudsi xukunkeeda qofkaana raalli ku noqonin oo qadaheeda iyo qadarteeda walam yasbir calaa balaa'i musiibadeedana aanan ku sabrin walam yashkur calaa nicmaa'i nicmooyinkeedana aanan ku shukrinin falyakhruj min taxti samaa'i samadeeda hoosteeda ka baxa walyacbud rabban hayri rabbi aan maarata anig aan ahayna ha caabudo macnaha mar sidaa darteeda sharci islaamku waa maarata mamnuuc waa xaaraam qofka in maarata muxuu ah laga faano la takooro cudur dartiisa si kastaba ha ahaatee cudurrada qaarkood waxaa habboon in qofka qaba si asluubsan uu cudurka dadka kale u qabadsiin maadaama cudurrada qaarkood la kala qaadi karo si dadka la nool qofkaasi ay uga badbaadaan oo aysan u qaadin inkastoo faquuqa ay ka dhalan karto cawaaqib xumo iyo saamayn qofka la fogeeyey ay ku yeelato dhakhaatiirta magaalada jowbhar ayaa ka digay halista uu leeyahay cudurka duumada waatan xalimo cali ibraahim oo qodobkan inoo soo koobaysaa duumadu waxay weerartaa oo burburisa unugyada dhiiga cas nooca ugu dhibta badan waxaa loo yaqaanaa balasmodian oo noocan waxay burburisaa dhammaan unugyada dhiiga cas hadday noqon lahayd kuwa hadda la sameeyey iyo kuwa waaweynba taasi oo si dhaqsi ah u sababi karta dhigla-aan iyo cagaarshow balasmodium kaneecadu qaado ilaa shan nooc ayay bini-aadamka cudurka duumada ku sababaa cudurka duumada waxa uu ka mid yahay cudurada la kala qaado waxaana gudbida kaneecada dhidiga waxa uu cudurkani dunida inta badan uu ka dhashaa meelaha qoyan sida uu sharaxayo doctor maxamed cabdi cali oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada jowhar caasimada hirshabeelle
malaria marka la dhahaa waa barasytic disease oo cudur barasyte uu keeno ee waddankeena haddana epidemic u ah oo aada ugu badan weliba cudurkan wuxuu ku badan yahay meelaha wet area la dhahaa ama jiinka ama meelaha qoyan qoyaanka ayuu ku badan yahay cudurkan oo meelaha oo webiga u maruu ku badan yahay waana barasytic disease waa cudur barasyte uu keena waaye cudurkan waxaa gudbiye oo dadka biniaadamka kala gudbiyo female anopheles waxa la dhahaa kaneeca dhidig ah taasoo qofkii xanuunsanaya inta ku dhegto qof caafimaad qabta dina qaniinto sidaasna cudurka uu gudbiso marka cudurkan duuma ah loo yaqaana soomaali ahaan dadka qaarna malaria iska dhahaan ama kaneeco waa cudur barasytic disease lahaa asalkiisa uu yahay barasyte oo ay soo gudbiso kaneeco oo female oo dhidig ah uuna gudbiso dadka caafimaadka qabi ee markaasi aan xanuunsanayn cudurkan bortizua ayaa horta la faraciisa hore ee, wuxuuna kasii yahay barasite ee, faraciisa bortizuwaasha waxaa badanaa meelaha uu ka dhashana waa meelaha qoyaanka ah ama wet area loo yaqaano Ee, waxaa soo labayn karo meelaha wasaqda badan ay ka jirto oo markaasi meeshii iyadoo qoyan haddii wasaq sii jirto si dhaqsi ayuu cudurka ugu dhalanaa marka marka meel kastoo qoyan oo wasaqna ay ka jirto ayuu cudurkan ayaa laga helaa waxaana soo gudbiya ee, kaneecada loo yaqaana female anophali soo gudbisa badaadika soo gudbisa caafimaadka qabo Ee, cudurkan aad u khatar u yahay Ee, sometimes wuxuu gaaraa qofka wuxuu gaarsiiyaa inaa ee, waali ama sida qof waalan camal uu noqdo oo qofka miirka uu ka tago Ee, kaneecada ama cudurkan ee, parasite-ka ah waxaa loo kala qaadaa afar oo kala ah plasmodium ee, fifalis plasmodium ee, ovala plasmodium malaria plasmodium falciparum iyo plasmodium malaria marka plasmodium falciparum ta nooca bf ka loo yaqaano waa nooca ugu qatarsan ee geeska african aad ugu badan ee haddii qofka ciyo aan laga daaweynin qofka ee, ku sababi karta ee qofkaas inuu waali ugu- oo heer waali uu gaaro marka waa tan ugu qatarsan waa plasmodium ano ee, loo yaqaano waaye plasmodium falciparum ta oo bf ta loo yaqaano waa. waana tan damage garaysa maskaxda Ee, marka la dhahaa b f tan iyo khatar ku tahay horta dadka oo dhan khatar ay ku tahay yar iyo weyn ma la kala qaadayo laakiin khatar waxaa ugu sii jiro islaamaha uurka leh maxaa yeele haweeneyda uurka leh haddii malaria ay qaniinto qaas ahaan noocan b f ta loo yaqaano ay ku dhacdo waxaa khatar ay ugu tahay ilmaha inay kasoo rido oo ilmahay soo ridaan marka laakiin khatar ahaanshaha yar iyo weynba khatar ay ugu jiraan Waa baashan oo loo yaqaana doomada ama malaarida waxaana ugu sii khatarsan noocan loo yaqaana ee female anopheles kuwaita oo oo b f ta loo yaqaano madax ku dhacdo ee dadka waalida u keento haa calaamado waxay leedahay caan ah oo qof kasta uu fahmi karo waxaa ka mid ah calaamadaha lagu gari karto qandho oo aad waali u ah ee qofkii soo daysana ee dhidid badan keenaayo qarqaryo qof inuu jareeyo oo xataa xilli kuleel uu jira qofka uu jareeyo iyadoo kuleel uu jiro oo qorax ay jirtaa marka qaar qofka uu jaraynaya iyadaana sabab waxaasoo dhan waxay leedahay afqareer waxay leedahay madax xanuun waxay leedahay qoor xanuun ama surka oo qofka xanuun intaasoo calaamad way leedahay sometimes labalaba iyo matagaa qofka ugu darsoomaya iminka aad ay u hayso intaasoo calaamad oo wax lagu garan karo sidoo kale waxay leedahay korjajab iyo malafa xanuun oo qofku iskici waayo qofka uu noqdo qof retire oo daalano oo aan tabar aan lahayn inuu qof noqdo waxaasoo dhan waa calaamadaha lagu garan karo daaweyntu waa habka ugu fudud ee loo yareyn karo dhibaatooyinka xanuunada ku dhaca aadanaha ganacsatada gobolka shabeellaha dhexe ayaa walaac ka muujiyey waddada isku xirta magaalooyinka jowhar iyo muqdisho cabdicasiis xasan cabdulle ayaa qodobkani noo faahfaahinaya waxaa sii kordhaya baahida weyn ee ay ganacsatada iyo shacabka gobolkani shabeellaha dhexe ay u qabaan in dayactir xoogan lagu sameeyo dhismaha wadada isku xirta jowhar iyo muqdisho oo burbur lixaad leh kasoo gaaray dagaaladii sokeeye ee dalkeena iyadoo sanad walbana wadadaasi ay jiraan biyaha webiga shabeelle taasna ay qeyb ka tahay burburka xoogan ee ka muuqda ganacsatada ku nool jowhar ee adeegsada wadadaasi muhiimka ah ayaa dowlada dhexe iyo dowlad goboleedka hirshabeelle ka dalbaday in wax ay ka qabtaan dhibaatada ka jirta jidka isku xira muqdisho iyo jowhar dhibaatada noogu weyn anaga wada xumo waay wadada aad u xun rafe weliba wadada waxaa ugu daran balcad iyo muqdisho waa wada aad u adig lafkaada waa soo aragtay wax la caadi maaha bini aadan oo dadka waa barbaleenka dhan wuxuu kugu imaana markaa balcad gaartid barta xilliyada kale waa iska fiicana dhulkeena dhulkaan dhoobiyada hoosaa marnaa xagga markii la tago balcad iyo jowhar iyo xamar ma laha laamigaa saarnaane ma la gaday kara bacaad waay marka nigo dhibaatada ugu weyn taasay naga haystaa baabuurta waa gadoomaysaa marka qaarkood dhibaato xilliga roobabka oo kale waa iska dhib badanaa iska jiro wadda xumiyaa jirta adiga hadda toban saaca inaan baxaan soo adeegi lahaye hadda xilligaan hadda waxaan rabaa xamar laba maalmood ka hor inaan aado Wadna- waddadaas baan taaganahay inaan iska dhaafno waddadaas darteedaan iskaga joognaa maanta markaa rabti inaa baxdid berri caawa go-aana qaadanaya waddadii marka hortaagna waa naga dhaaf yaaqaa mashaakil ayaa oo weyn oo dhibaato eh. marka waddadaa dhibaato nagu haysa aad iyo aad u weyn wallaahi badaca ganacsada joogta muqdisho waxay raadiyaan een, lacag aan caadi ahayn annakana waxa waaye gobol waaye dadkii waa dad iska beeraley ah marka koostiga waa- hoos aan uga dhignay marka waa- markii dadka ay baalansi garayeen dad baaca muqdisho iyo kan jowhar waa same waxaa muddo badan socda mashruucyo lagu dhisayo wadada isku xirta jowhar iyo muqdisho midaas oo aan weli hirgelin balse qorshaha koowaad ayaa waxa uu ka bilaabtay wadada isku xirta afgooye iyo muqdisho oo meel gabagaba ah maraysa haataani markaana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta sarifka iyo suuqyada waxaa la diyaara xalimo cali ibraahim
dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar boqolka doolar waxaa suuqyada magaalada jowhar la kala sarfanayaa laba malyan lix boqol kun shilinka soomaali laba kiila baradho waxaa suuqyada la kala iibsanayaa afartan iyo sideed kun shilinka soomaaliga kiilo baradho waxaa suuqyada la kala iibsanayaa afar iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga nuskiilo baradho waxaa la kala iibsanayaa laba iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ruwac baradho waxaa suuqyada magaalada jowhar la kala iibsanayaa lix kun oo shilinka soomaaliga tuminkeeda waxaa la kala iibsanayaa suuqyada magaalada jowhar saddex kun oo shilinka soomaaliga halka uu warkaas idinkaga imaanayo waa idaacadda isnaay joob harshabeellaha dhexe soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda ururka midowda afrika ayaa helay malaayiin dhibcood oo ah dalaalka xanuunka covid sagaal iyo toban midowda afrika ayaa sheegay inay heleen saddex boqol oo milyan oo dhibcaha talaalka covid sagaal iyo toban wakaalada wararka a b oo soo xiganaysa la taliya ka tirsan xarunta la dagaalanka xanuunada afrika ee c d c ayaa sheegtay in midowda afrika uu haatan gacanta ku hayo ilaa saddex boqoloo milyan oo dhibcaha talaalka ah dadka qaaradda afrika ayaa tiradooda lagu qiyaasay inay ka badan tahay hal dhibic laba bilyan oo qof maanta arbacaha ayaa la filayaa in madaxweynaha koonfur afrika ahna guddoomiyaha xilligan ee midowda afrika uu si rasmi ah u shaaciyo xogta ku saabsan helitaanka talaalka dalka koonfur afrika oo ah dalka ugu daran ee uu xanuunka sida baan u halakeeyey ee qaaradda ayaa toddobaadkan ka hor sheegay in ay dhowaan heleen hal milyan oo dhibcood oo talaalka xanuunka covid sagaal iyo toban ah ugu dambayntii laba wasiir oo ka tirsan golaha wasiirada dalka malaawi ayaa talaadadii u geeriyooday xanuunka covid sagaal iyo toban awgii wasiirada geeriyooday ayaa kala ahaa wasiirkii dowladaha hoose iyo sidoo kale wasiirkii gaadiidka ee dalkaasi madaxweynaha dalka malaawi oo la hadlay warbaahinta dalkaasi ayaa sheegay in geerida xubnaha ka tirsan golaha wasiirada dalkaasi awgeed hoos loo dhigi doono calanka dalkaasi sidoo kalena dalku geli doono saddex maalmood oo baroordi qaran ah madaxweynaha ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in dalkiisa ay ka taagan tahay musiibo qaran oo uu sababay xanuunka covid sagaal iyo toban isaga oo heegan geliyey dhammaan hay-adaha arrinkan ku shaqada leh guud ahaan dhegaystayaal warka habeennimo aad kala socoteen idaacadda isnaajo warshabeellaha dhexe soomaaliya waanageenta warka waxaa idila socodsiinaya anigu cabduuli axmed dilowle timacate halka uu soo saaray cusmaan cabdulla cusmaan waxaa farsameynaya injineer saki intaan warka xigaan ku kulmi doono sidaa iyo ammaano allah